bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkan oo aynu kaga hadli doono kusoo gurye noqoshada wafdigii ka tirsanaa xukuumadda somalilan ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan mudane maxamed biixi yunis wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed waralcadde iyo wasiirka wasaaradda duurista iyo hawada somalilan mudane maxamuud xaashi cabdi oo maanta dalka dib uga soo laabtay iyagoo ka warbixiyey sababihii ay u tageen dalka itoobiya oo ay dhowaanahan ku maqnaayeen iyo dalka ingiriiska oo ay wasiirada qaar ku maqnaayeen oo ay u tageen howlaha xalinta shirkadda shidaalka habaadhaysay iyo diyaaradda ethobia airline ee duulimaadkeeda hakisay dhowaan balse iminka bilowday in ay soo cagadhigato garoonka cigaal international airport ee magaalada hargeysa barnaamijkan ayaynu ku soo qaadan doonaa dhegeysa wacan sayidina maxamedin wacalaa aalihi ajmaciin ilaahay baa mahadleh waxaanu maanta aad iyo aada ugu faraxsannahay inaanu ka soo degnay madaarkii hargeysa annagoo la socono dowladda ethoobian airline-ka waxaan jecelahay ethoobian airline-ka iyo sheekadeeda oo aada loo hadalhayay inaan wax tafaasiila idinka siino ethoobian airline-ku markii hore ee ay hakiyeen safarkooda waxay ku saameeyeen arrimo ku lug leh security-ga waanu kala soo hadalnay niman bay soo direen security-goodaa siday u xaqiijiyaan wararka la siiyey way ku qanceen wayna ku faraxsan yihiin inaan wax nabadgelyo ku lug lihi meesha jirin waxaan doonayaa on kale in ahdo waxaani wax ku lugla maaha ranweyga iyo tarmega iyo iyo wax technical ah waxay ahayd wax security-ga tiina waanu ka soo qancinay wasiirka waxaanu aragnay khaarajiga oo isla markaana ah deputy prime ministerka waanu kala sheekaysanay wasiirkeenna duuristuna aada counterpartkiisa ugala hadlay marka horta waxaanu ku faraxsannahay ina dowladdii bilowday hawsheedii waxyaabaha yaryare ay sheegeen ee naga dhimana waa dhammaynaynaa waxaa kaloo doonaya inaan halkan idinku sheego inaanu shir fiican oo ballaaran oo mugla la yeelanay wasiiral khaarijiga etoobiya markii saddexdaydan wasiirba ugu horreysaba hadaanu la kulanno si xoog laa naloo soo dhaweeyey una dhegaystay waxaanu ka wada hadalnay arrima ku lug leh labada wadan cilaaqaadkooda xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha xagga bulshada iyo xagga siyaasadda caamka ah xagga tacliinta oo ay sugayaan inay wasaaradda wasiirka tacliinta u tagto iyo howlo badanoo ku lugla labada wadan sidii cilaaqaadkooda loo xoojin lahaa waxaanu aniga iyo labada wasiir iyo safiirka iyo jaamacuna la socdo inteeda baanu ku faraxsannahay in ilaahay nala qabtay oo safarkii aan u baxnay ee anigu marka hore ingiriiskaan ka imitaana mar dambaan geli doonaa ee aanu kala hadalnay dowladda etoobiya qadiyadaheenna inay si fiican oo buuxda oo walaaltinimo iyo cilaaqaad aada u culus aynu wada yeelan doono oo waddan aynu jaarnahay waddan waddan aynu walaalanahay isku dhownahay oo waddanka keliya cilaaqaad diblomaasiyana siiya ee si weyn oo xoog leh naloo soo dhoweeyo baasiboorkeena lagu aqbalo si qurux badan oo si wasiiradda loo soo dhaweeyo naloo soo dhaweeyey markaa waddan aynu jecelahay inaynu cilaaqaadkeennu xoogaysto isku dhownahay waxyaabo badan inaga dhexeeyaan oo aanu aada iyo aadna uga wada hadalnay dowladda etoobiya sidii aanu intaa usii xoojin lahayn aanu uga badin lahayn waxaananu ku faraxsannahay in uu shirkaasi si fiican u dhacay aada iyo aadna aanu ugu faraxsannahay aanu mabsuud ka nahay sida naloo soo dhoweeyey qadarinta walaaltinimada ah ee mugga weyn leh ee qiimaha leh ee qadarinta leh iyo cilaaqaadka fiican ay doonayaan in la samaystaan dadkeennan haddayna reer somalilan waxyaaba badan baanu kala hadalnay oo ka mid tahay gooni sutaaggeenna aynu leenahay waxaanu jecelahay inaan soo ceshanno xorriyaddayadii iyo recognitionkayagii wax nagala qabataan waxyaaba badan oo siyaasadoo weyn baanu kala hadalnay marka waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa oo u dhiibi doonaa fursadana walaalkay wasiirka interiorka oo isna sii balbalaarin doona inuu ahaa safarkaasi safar dheer waa laga yaaba inaad su-aala ka qabtaan oo iga weydiisaan arrinkii ganeel iyo shirkeedii waan ogahay inuu wasiirka macdantu hore idinku warramay laakiin maadaama aanu mishinka liidgaraynayey wixii su-aaleha ka qabtaana taana waynu ka wada hadli hase yeeshee waxaan u banaynayaa xalin waraha kusoo dhowa bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aad ba umahadsan tihiin runtii waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda sheegay nuxurkii safarka iyaga safarkan oo runtii aanu muddo ku maqnayn waxa ugu badnaa ee aanu raacada u ahayn waxay ahayd sidii aynu usoo celin lahayn xiriirka innaga iyo muxuu ahaaye ay ku iman jirtay diyaaradda ethiopian airline hargeysa ama somaliland inaynu dib usoo celino oo runtii ah diyaarad isku xidha wadamadan geeska africa iyo caalamka intiisa ka intiisa kaleba diyaaradaha ugu qiimo badan ah dadkeena diasporahe dabaduhuna ay aada ugu xidhan yihiin markaasi aynu u daryeelo danaha ummadeena dabadaha nagaga maqan iyo muxuu ahaye somalilan dad ka maqan intaba inaynu ay tahay diyaaras lagama maarmaan runtiina sidaa la sheegay waanu kusoo guuleysanay arrintaa dayuuraddana waa tan iminka timid nasibna siday ta labaad nagumay adkaanin waxyaabihii muxuu ahaaye tabashada ahaa waayo waxa weeyaan dawladda etoobiya sidaa la sheegay waa dawlad aynu saaxiib nahay waa dawlad aynu jaar nahay horaa loo yidhi jaarkaaga adigu ma dooran kartid ilaahay baa kugu doora markaa waxa weeyaan dad aynu wax badan wadaagno abaal badan in la isku leeyahay waddankan waa waddankii markii la damcay in muxuu ahaaye dalkan dabadda ummaddiisa dabadda loo daadiyey waa dalkii albaabada inoo furay buu ka mid yahay maantana wixii aynu ka wada hadalnay si wanaagsan oo aan dhib lahayn baanu kusoo dhammaysanay arrintaasuna si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay waxaanan runtii u baahan nahay haddaynu nahay ummadda reer somalilan inaynu nahaano ummad isku tiirsan ummad dalkeeda ilaashata ummad nabadgelyadeeda ilaashata u soo jeeda danaha dalkeeda maadaama aan layna ictiraafsanayn runtii waxayna saaran xil ballaadhan oo inuu nin waliba halkiisa iska xilqaamo oo uu u soo jeedo oo uu mas-uuliyadda waddankiisa ka saaran uu guto ayaa waajibaadka runtii ayna saaran uu yahay arrimaheennuna maanta meel wanaagsan bay marayaan ilaahayna tii aanu kacnay iyo kuwo kaloo badanba sidaa wasiirku sheegay waanu kusoo guulaysanay dalkaasuna dal runtii aynu jaar nahay oo aynu aada isugu wanaagsanna weeyo inaan kala maarmin aada iyo aad baan idinka mahad celinaha waay
waxaan la kulannay madaxdooda waxaanu aragnay waraaqa dadkeenu usoo qoreen waxay noo warhabeen in dadkeenu dhibaato badan u geysteen oo hub laysla hortaagay oo xabada loo qaatay oo dadku ayna fahamsanayn hadday maanta sharikadda weyn ee aanu islenahay abudabay baa la mid noqon doontaan ay naga tagto dee inaan afardhu ku dhufanan taana ay u badan tahay inay dadkeenu ay u sabab ahaayeen oo ay ka geysteen heer inmaanuu se igu muuqato aada u khariban oon hagaagsanayn ninka nin gaala ama hadidaya ee waxinoo qabanaya ee waxqodaya ama sharikad waxinala qabanaysaa baraaqa u soo qoraya ama ku dacweeya waxaan ahay beesha beesha reerkaa ee annakaa meesha le wax hagaagsanna midna waxaan doonaya inaan idhaahdo waa laga yaaba anugu inaan de waddanka ku cusub ahay wasiirkii khaarijigan ahay walow aan muddo badan waddanka ka maqnaa waxyaabaha igu cajiibsan ee aan la yaabo waxaa ka mid ah qofka waddanka qof ku qabanaya warqad u qorayo o dhex bahanoo qaban reer hebel baa reer hebel baa second waxaa muhiima inay dadku fahmaan hantida qaranka ummadoo dhan baa ninka saylaca joogaye ka maydh joogaa xaq gulle inuu burca ka shaqaysto ka burca joogaa waa inuu fahmaa ina waxaan ummaddu waxay leedahay tahay ka saylaca joogaa waa inuu fahmaa ina waxaas waxa ummaddu leedahay ummaddu aqbali mayso dawladduna aqbali mayso dad is-hortaaga oo ku dhaqma dhaqan aan hagaagsanayn oo aan wanaagsanayn oo ummadda dib u dhigay dadaal bayna haysa ictiraaf ma hayno dhaqaalaynu doonaa inu waddan ka keenno inu sharikado keeno cadowgeenu ma yara ama ha noqoto dibada ama meelo ka badan oo kale ama sharikadyo hore batroolka in uu ummaddu ku dhaqanto weeye ogaato hantidan waddankuu leeyahay waa hanti ummadda udhaxaysa qof lihi ma jiro qof u dacwiyi karaana ma jirto dadku waa ina u simaada waa in cadaalad aynu samaynaa waxay ila tahay aniga shaksiyan waxyaabaha aan la yaabay markay gaalku uu kaaga warramo qabiil iyo qabiil gaalkaad la negooshied garaynaysaa doonaysa inaad u barado inuu kaana tego inaanu joogo isagii koodhan ree hebel ree hebel ree hebel oo fadeexad weyn baa inaga muuqata marka anu waxaan qabaa shaksiyan in aynu iska ilaalino waxa qarankeena duminaya inaynu qarannimadeena meel uga soo wada jeedsano inaynu noqonno ummad isku tiirsan oo habaysan oo meel dagaal kaga wada jirta oo ku dadaalaysa sidii dadkeena nimcadiisa iyo khayraadka waddankiisa ku jira wuxuu ga qabsan lahayd loona sinaan lahaa waa inaynu isu aragnaa oo waxaana dantii ummaday tahay maaha dad mid shaksi ah uu qofku kala saaraa hadduu aniga icaaya asla shaksi iyo qarannimada inuu kala saaraa oo aanu qarannimadiiyo isku qasin qofkii marka waxyaabo badan iyo hawl badan baa inoo taalla run ahaantiina ethiopian airline waa sharikad baaca mushtari ah danteedu halka ku jirtay imanaysa iyo faa'iido halka ka samaysanayso juba iminka daala halka ka duulaysay juba imanaysa africa imanaysa turki baa laga yaabaa inuu yimaado sharikaadku waxay ku yimaadeen markay dantooda eegaan waxay arkaan in dariiqa u banaana hargeysa addis inuu yahay dariiq faa'iida ugu jirto maalintuu faa'iidada waa horta uu iska tegayaa horta waynaanu fahamnaa inayna isku xidhnayn sharikad baa cimshari oo shaqaysanaysa oo danteeda wadata iyo arrimaha soomaaliya etoobiya khuseeya ta ethoobian airline-ku dan bay u arkaan mustaqbalkoodaa ku jira dariiq weyn bay haystaan sida wasiirku sheegay dadkeedii qurbajooggaa dhan baa kas ay u fududaysay aad baan ugu faraxsanay inay direct flight jirta ka soo baxda aadis oo halkan timaada marka horta waynaan mid ogaanaa in ay dadka imanaya baaci mushtariga ehe ama sharikaduhu maalintay doonaanna ka bixi karaan ay faa'iido ka waayaan meeshii maalintay kha- kharash iyo lacag ku arkaan ay soo noqonayaan oo dee shaqaysanayaan ethiopia airline-ku way security ka cabatay waanu ka qancinay waxna waanu ka qabanaynaa laakiin su-aasha ganaelka iyo askarta inta la siiyo iyo labaatanka laga reebo wasiirkii dhaweydiin doona
بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeyaan horta runtii kaa ahayd muxuu ahaayey in ay tii ahayd wa- waa la qabtay aan ka horeeyo arrinta lacagta ama aan idhaahdo arrinta kelmadda dhuise ah deriskaaga ma dooran kartid micnihi waxaan uga jeedaa waxa weeye deriskaaga inaad wanaag kula noolaato iyo iyo muxuu ahaayey jaar wanaag ayaa akhriya iftiinkiiba wanaagsan micnaheedu waxa weeye waxaan uga jeedaa etoobiya maaha dalaynu kala maarmi karno maaha dalaynu kala guuri karayno marka mar walba waxaa habboon inaynu dhinaca wanaagsan iyo xagga wanaagsan iyo derisnimada aynu ilaalino diinteenana waa ka badh in deriska ilaaliyo ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado waxaanan ujeedaa inuu maanta ay noo wanaagsan tahay oo xiriir wanaagsan maanta oo keliya maaha dee ilaa waktigii soomaalida ay damcadaba in layna cunay innaga waxaan qoladii juug jiray ee naga naga fujisa bay ahaayeen maantana dee dawladdii watanoo maadaama ay dadkeenu ku tiirsan yihiin in aynaan ka maarmi karin iyana waa laynoo soo celin waxaan tegey maalin dhaweydo halkaa meel la yidhahdo sanyare laisku hortaagay qolooyin beelihii imika uu ka sheekeynayey wasiirku dabeedna rag badan oo siyaasiyiin baan ugu tegey markaan rirmihii kula ballamay meesha war xagee ka timaadeen waxay dhahaan shidaal la qodi maayo meesha wax kale ayaa ka socda horaan u sheega waxaan ku yihi xataa haddii la shidaal baa lasoo saaraya ninka mucaaradka uu naxaya waa masiibo roorta bahasha iska ilaaliya waxa weeye askartu ma qaataan afartan dollar waxay qaataan lix boqol oo dollar a berley berley waxa weeyaan marka ay masalan ku jiraan safarka toban bay qaataan maalintiina toban bay qaataan oo raashinkooda iyo safarkaa toban joogtaana way qaataan marka waa saddex boqol oo kharashaadkooda ah iyo saddex boqol oo bishii lasiiyo markaa waa lix boqol markaa waxay ahayd doortii inay aada u ogaadaan bal waxa meesha jiro haddii cid u warantay inay cid xoogaa la wareystaan bay ahayd taas waa taa oo wax dhibaato halkaan waanu ka ognayo wax laga jaray midna ma jirto ta labaad waxa weeyaan sidaa la sheegay waddankeena waynu ogna waa nabad hadda innagaa kasoo toosna laakiin waxa hareeraheena ka socda iyo maalin walba qofka la kala sidee haragga yari isu isu hayo qaarkiisa sare iyo qaarkiisa hoose waa laga yaabaa inay tacsiir ama waxay naga soo ama ama bagal dadka ajnabiga ah u ka soo gaadhaan marka waxaa waxaan ahayn oo haba yaraatee dhulkeenna yaallo oo nabadgelyo darro ah ma jiro ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa xukuumaddeenaan ugu mahadnaqaynaa shacabka reer somaliland ee foojigan ayaan uga mahad celinaynaa marka waxaan leeyahay inaynu halkaa kala sii dhowaano oo aynu nabadgelyada arkaysanaa baa laynoo baahan yahay shacbi dowladda waxaan ku weydiinaya mudane cali maxamed waraaca wasiirka daakiliga madasha wadata shug hore waxay u sheegteen in shir qabanaysa alla waxaa jir la qaban maayo cidda ku xilaa saaran mar labaad waxay ku celiyeen shirkii madaxweyne siilaaya lagugu bedelayay waanu qabanaynaa ee soo diyaar garow maxaa kaaga milyan waxaa maxamed bixin waxaan raacinaya shalay waxaa kulmay john kerry iyo madaxweyne xasan sheekh maxamed madaxweynaha soomaaliya john kerry press conference-kii uu xasan sheekh maxamuud la qabtay wuxuu sheegay inay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid tahay sidii puntland iyo somaliland uu la silaabo wada hadalka si loo dhiso dowladda soomaaliya oo loo dhan taa maxaad ku aragtaan ama maxayd ka mid oo mahadsantihi waayahay runtii waxa weeyaan malaa hadalkaas kaftan buu ahaa waan malaynayaa waayo maanta waynu ka gudubnay waktigii nina hanjabi kari jirayey la hanjabi karayey waynu ka gudubnay waxaynu ka gudubnay waktigii ninku sharciga uu gacantiisa ku qaadan jiray oo aynu soo maray waynu ka gudubnay waxaynu usoo gudubnay wakti aynu dhisnay nidaam iyo kala dambeyn iyo lowan order marka waxa weeyaan cid ka weyn sharciga haba yaraatee ma jirto horena waxaan u fasiray shir qaran yaa qaban kara waxaa qaban karaa marka dalka force majore ama dhib laga soo kaban waaya ay dhacdo ayaa madaxweynaha ku dhawaaqi karo golayaasha qaranka lagala tashan karaa haddii masalan masiiba dhacdo maxaa la yeelayaa dadka xoolihiisa ma la qaadanayaa baabuurta ma la jarayaa lancruserkaagu yaa yeelanaya oo marka waxyaabahaasu yimaadaan laakiin imika ilahi xamdigii nabad baynu ku jirnaa wax dhibaatayna ma jiraan saaxiibadayna waxaan ugu ballan qaaday in wax allo wixii ay tabanayaan iyaga iyo muwaadiniinta kaleba aan muxuu ahaaye aan u furayn albaabadayadu anigaana dowladda u xisaaban wixii nabadgelyo ah wixii cabasho ah wixii tale ah ya anigu afkayda kala bixi maysaan laakiin waxaan qabaa ragga anigu aan aqaano rag aan aqaano xadhiggana anaa amra markaa waxaan qabaa anigu inaanay arrinteenu arrin xadhig gaadhaysa iyo foolxumo kale aan ahayn iyaguna rag rag aan isleeyahay maanta aan uga baqayo foolxumo maaha haddiise dee la helo mid isu saag samaynaya kaa dee waan hayaa halkii muxuu ahaay aynu ku beedhin lahayn hadii alla yidhahdo waad mahadsan tahay horta waynaynu mid ogaanaa xasan sheekh danta somalilan isagu de gacanta kuma hayo john kerryna kuma hayo somalilan dhowr iyo labaatan sano horteed bay gowsatay inay gaar u taagan tahay ummad xore ahayd xorriyaddeedii la soo noqonayso xasan sheekhna wooya waananu u sheegnay taasaanu ku shaqaynayaa sheeke u keeri iyo wasiiray meel ku kulmaanu yidhaahdo waxaanu maaragtay wadahadaladii howlaha somalilan laga shaqaynaya unity wadahadaladan waxaanu doonaynaa inaanu gallo si aynu walaaltinimo ugu kala bixi lahayn laba wadanoo jaara oo walaalo oo waxisana ugu kala bixi lahayn xasan sheekhna wuu ka dharagsan yahay waxa qarsoodiyeena maaha madaxweynihii dowladdu meel kasta bay kaga dhawaaqday ana jariidad kastoon bixiya ilaa malaha toban jariidood baan ku soo saaray waxaynu qarsoodi ku jira maha dowladdaanu arrin aanu kala hadlaynaa inaanu gooni isu taagayno inaanu xornahay inaanu conditionskii xornimadoo dhan aanu buuxinay taana ayaanu la soo taagannahay meel kasta insha allahna way dhici kartaa innakay nagu xidhan tahay laakiin waxaynu samayn karaa untaa innaka gebi ahaanteenu qarannimada meel uga soo hosiisana oon kala biiqbiiqin oo aan war iska sheegin oo aan xasan sheekh la qabsan oo aan halkan war ka darin innaka oo somalilanda oo xor ah oo midaysan oo isku duuban xorriyaddeena wan hella cid is hortaagi kartaa anu waxaan qabeenan inaanay jirin waad mahadsantaa
Minister, I have a question for each of you. My name is Yusuf Mohammed Hassan from the government paper, the Home Tribune, and the Somaliland Sun website. Minister, uh, the Ethiopian Airlines, when the airport was opened, they sent an assessment team here regarding international airport. That was the Secret Service of Ethiopia. They gave 100% surety that the ground is okay, everything is okay. They landed a 737 here, and then after sometimes they said we are not coming back. They suspended their flights. So, and, uh, does it mean that the airline, Ethiopian Airlines, does not trust the intelligence service of Ethiopia? On the other side, did they give you help for the, all the blah blah that happened one week?
And I think I think you know that they came back again. waxa weeyaan arrintaa uu weydiiyey wuxuu yihi maxaa markii hore waa ku yimid assessment bay sameeyeen dabeedna mar dambena waxa dhahan waanu tegaynaa maxaa dhacay miyay aamini layiin muxuu ahaa may sidii aan sheegay waxay nagu xeeran mashaakil fara badan soomaaliya waxbaa ka jira dunida waa ogtihiin oo wadamo waaweyn oo ay loo tahriibi jiray maanta suuriya oo kale haddaad daawataan waxaa arkaysaan caruurtii iyo dadkii qaniyada ahaa oo gidaarada jiifo oo loo dawarayo waxaa aragteen masar iyo waxa maanta yaalla meyd iyo dhibaato yaalla waxaa dalalkeena isaarkeena waabaa ogtihiin marka waxa weeye adduunyada waxa la ihahdo intelligence information exchange baa jira marka hadday meel wax ka dhacaan cid waliba alert bay ka noqotaa marka wax inaga gudaheena maaha laakiin horaan usheeg waxa weyaan wax dabadaha ah haddii aan kelmad kale ku daro waxa weyaan imika waxaan ka imo kale oo aan gaaray abudabey runtii dadka ummadda reer somaliland ama shacabka reer somaliland taleefon badan baan ka helayay intii aan faraaqado helay dibadda inaan u baxno dadkaas waxay ka hadlayaan dadkeenu maanta waa dad waayo araga caalamka waxa ka socdana way ogyihiin in dadkooda dhibaata ka timaadana ma jecla mana doonayaan waxyaabaha ay soo fareen dumarka iyo dhallinyarada waxu badnaadana waxay ahayd war ilmaada rayaalo waxa aad tiifiyada ka sii daynaysaan ee qabyaaladda ah ee car iyo carta ah naga daayi waxay nagu tahay naxdin waxay nagu tahay khalkhal waxaanu u qaadanaynaa in balaaya dhacayso marka sidaa awgeed waxaan leeyahay siyaasiyiinta reer somalilan ninku hadduu doonayo madaxnimo wuxuu yaallaa madaxnimadaasu ilaahay ka shakow shacabka gacantiisa ku jirta haddii aada noqoto nin caytamaya ama beenaalo oo been sheegaya ama waxaan jirin bumbuuninaya shacabka ummadda reer somaliland way idin dhegeysanaya nin walbana waa la qiimeynaya waxaan leeyahay dadkeenu ma ogolo maanta dhib dambe waayo boqol goor baynu hadiimo aynu gelin gidaarka madaxa ugu dhufano waxaan leeyahay halaga daayo waxa bilaa micnaha ee dalkeena iyo ummadeenuba ay dhibsanayaan ha laga daayo hadallada foosha xunee ah lama qodi karo shidaal ninka waa macaarid lama qodi karo shidaal lama soo saari karo shidaal waxa la qodayaa shidaal maaha nabadgelyadooda lama ilaalin karo waxaa waa la turjumaa waxaana loo geeyaa bini aadanka kalaa loo geeyaa waa lagu tala qaata waxaan leeyahay tolbaa waxna isku qabo waxna kala qabo waxaynu inagu isku qabno aynu hoos isugu sheegno laakiin waxa inaga baxaya ha noqdeen wax dalkan iyo ummadda tan silaca iyo dhibaatada halkaa aynu kusoo gaarsanay rafaadka badan soo marinay ee aynu labiiyo labaatanka sano kabalaanta ku eriyeynay inaynu maalin walba xagga hore kaga nimaadna waa waa ayaan daro marka waxaan leeyahay taasna waa iga fariinaa suxufiyiintii ummadda tihiin iyo journalisyadii rool baa idinka bannaan horumarka ictiraafkeenna dhaqaalaheenna wanaaggeenna waxaan idinkula talin lahaa inaan lala shaqaysaan oo ummadda la shaqaysaan oo dalkiina dawladda la shaqaysaan oo wax hagaagsan oo aan cay ahayn nin baan war nin maxaad caydan nooga qortaa maalin dhaweysa wuxuu baashaan la iibsanay sirradan laga iibsanay haddaan qorin wuxuu waa ila xawaasheeya waar xawaashku waa ogol ahaye dee bahal xawaasho fara badan ha ku shubin oo sun noqdo marka dambe markaa min fadlakum nala shaqeeya wixii qaranka ah qaranka duminaya ka ilaaliya eena dhaawacaya ninka ajnabiga inta loo turjumaano loo geynayo eecaydeen iyo wixeenaasi dhibaato inoo geysanaysay ay ka mid tahay maanta taa gaanaal ku dhacday taa qoladeeni batroolka qoyska ku dhacday eanu aada uga shaqaynay iminka inay soo noqdaan waxaanaan idinku darayaa inay ganeel aanu ku heshiinay inay soo diraan security assessment waxaa imanaya isniinta haddii la haydaa saddex qof oo waaweyn oo ingiriisa oo annaku aanu yeedhon balkaalo indiina ku arka uu tegi doono halkan inaynu la shaqayno dadku arkaan inaynu nabad nahay nabadeenna xejisano oo aynu iska ilaalino dhibaatada inaku aynu isku geysanayno iyo beenta aynu iska sheegayno ad arkasta niman mutacalimiin oo dabadda jooga oo aqoon loo u qoraya galneel oo u qoraya reer hebel baa naho meesha anna kaalihima qori kartid de waa unacceptable waxaanu aqbali kara maha xukuumadduna waxaan qabaa waan kula talinaya madaxweynaha wixii waxaa ku taliya in action laga qaato haddaan action laga qaado nooca caynkaas ahe dhibta wada oo aan maxkamad la joojin dee meel gaari mayno intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkaanu kaga hadlaynay kusoo guriya noqoshada wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda somalilan mudane maxamed biixi yunis arrimaha gudaha mudane cali maxamed waran cadde iyo wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada somalilan mudane maxamuud xaashi cabdi intaynu barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doonno waa khadar nuux yunis oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
daliniya waaye dhammaantoodu siday u dhisteenu koodii nabada u dhidubeen u dhidubeen u dhidubeen alowdhow